ma doonto yaa ho yaa homba beebeer u kees iyadoo ay qorraxdu soo baxayso maalin ay dabayl badani jirto oo bishii sebtembar ah firoon kabitaako waxa ay helaysaa shaambadihii ugu dambeeyey ee dukumentigeeda socdaalka waxay ka mid tahay ilaa boqol qof oo ka tirsan qowmiyadda ofoherero oo u guuraya dhulkii awoowayaashood ee namibiya waxay tiri safarkani waxa uu bilowday labadii kun iyo shan iyo tobankii markaa siddeed sano ayaa laga joogaa inna lagu soo celiyo dhulkeennii hooyo muddo dheer ayaan sugaynay waxa aanna bilownay shaki ma aanan hubin in aan maalin iman doonno iyo in kale balse ugu dambayn waan ku guulaysannay waana nimid waxaana lagu soo dhoweeyey weji farxad leh qof kastaana waa faraxsan yahay kumanaan ka tirsan qowmiyadda ofaherero ayaa ka qaxay namibiya hornaantii kun sagaal boqol iyo sagaashameeyadii si ay uga baxsadaan dagaal dhex maray gumaysihii jarmalka iyo dagaalyahanadii iska caabinta maxalliga ahaa ku dhowaad afar meelood saddex meel oo dadka reer ofaherero ah oo dhammaa ilaa lixdan kun oo qof ayaa lagu laayey olole xasuuq ah qaar badan oo ka mid ah labaatankii kun ee badbaaday ayaa magangelyo ka helay dalka hadda loo yaqaano botswana laakiin waxa ay namibiya u arkaan dalkoodii hooyo ana marie mogedhi waa wasiirka socdaalka ee botswana waxa ayna tidhi runtii maanta waa maalin taariikhi ah maalin ay dadka botswana ee ka soo jeeda namibiya ay dib ugu laabanayaan oo ay ku noqonayaan raadkoodii namibiya namibiya waa waddankooda hooyo sidaas daraaddeed runtii waa maalin taariikhi ah iyagoo wata boorsooyinkooda ayna ubadkoodu la socdaan ayaa ilaa konton rag iyo dumar ah oo ka soo jeeda qowmiyadda ofaherero waxay ka gudbeen xadka goobe ee kala qaybiya labada dal waxaana gelbiyey madaxda dowladda iyo madax dhaqameedyada si ay u bilaabaan noloshooda cusub kuwo badan oo qowmiyaddaasi ah ayaa iyana soo guuri doona marka ay mas-uuliyiinta ka helaan oggolaanshaha lagama maarmaanka u ah inay soo rartaan lo'dooda dowladda namibiya ayaa dadka soo laabanaya u qoondaysay ilaa shan beerood oo ah kuwa ganacsiga dadka cusub ayaa rajo ka qaba in kala guurkan uu noqdo mid sahlan theodora hawenga waxay ka mid tahay dadka soo laabanaya waxayna tiri haddii aad isiiso beer iyo dhammaan agabkeeda waxaan awoodi doonaa inaan si guul leh wax u beerto tani waa uun bilowga habka dib u dejinta oo qaadan doona muddo bilo ah saraakiisha namibiya waxa ay sheegeen in tani ay tahay nuuc ka mid ah cadaaladda oo ay heleen dadka ku soo noqonaya dhulkii awowayaashood oo gacantooda ka maqnaa muddo aad u fog